dhegeystayaashana kusoo dhowaada xubintii labaad ee barnaamijkeenna waxayna ku saabsan tahay sheeko ama silsilo taxane ah oo ay ka qayb gelayaan dhallinyaro hal abuur ah toddobaadkii hore waxay sheekadu inoo joogtay iyada oo yaxye oo hargeysa ku sugani uu facebooka galay si lama filaanana ugu arkay muuqaallo iyo fariimo ka hadlaya hambalyada meherka gabadh uu aad u jeclaa oo lagu magacaabi jiray gobaad yaxye maanso ayuu tiriyey oo wuxuu ku dooday in gabadhii uu jeclaa ay ka qaadeen qurbo joog wuxuuna hadalkiisii ku soo afmeeray dookhaagu gebigaba yurub aan u gooshniyo haddii uu gareeg ahaa mar baan gudi lahaayoon qunyar socon lahaayoon tegi lahaa galbeedkee maxaad ii gujaysee iga tuurtay gebiyada hase ahaatee qurbaha waxaa ka soo jawaabay maxamed haykal iyo gabadh qurba joog ah oo toddobaadkii hore iyana barnaamijka ku baxay waxaana gabadha qurba joog ee hadalkeeda ay ku soo afmeertay ereyo ay ka mid ahaayeen hollandaa warkeedee haddaad caawa heli lahayd baasaboorka hong kong habeen kuma nagaateen dhulkaaga hooyo wahagaag haddaba doodii waxaa toddobaadkan soo galay dhalinyaro kala duwan oo isu dhegaysanayay doodii toddobaadkii hore dhacday waxayna su-aalba ka keeneen horta gobaad in la guursaday iyo in kale yaa huba waa su-aal meesha ku jirta ugu horreyn waa kan hal abuurka da'da yar ee deeq aadan xasan oo ku magac dheer indhagood oo ninkii yaxye yeebaash ahaa fariin u diraya ragga yurub u hoydee ka huleelay beledkiiyo kuwa haatan joogee hargeysiyo tog dheer iyo carrigeennan hodanka ah horweyn geel ku maaleen oo bilaabay heestow salaan hooyo gobannimo halna aan ku sii daro niyow hadalka keenee dhulka hooyo joogee wakhtiguu ka hiilshow inkastood haliyay tahay iyana heega ay tahay yartaad haabanaysaa hooyo wacani koriso hanaan iyo asluuba leh hadduu calaf halkaa maray uu hibeeyey ruux kale oo ay haatan xaas tahay ka hadhban ku odhanla halse aan ku toydee wiil yahow hubsiimada halna waa la siistaa hor ilaahay adigiyo gobaad maisla hadasheen hawraar hubsiimale hadal miyaad wadaagteen mise waa hanfado baas naf jacay haleelee hirarkaa mareegteed hambalyada ka aragtaa kugu dhaliyay heesaa anna haatan taladii ha degdegina wiil yahow wax xubsaan ku leeyahay haddaan hoos u sii dego ninka hiifta maye haweenkaba dhammaanteed nooga hadha ku baaqee galbeed haatan joogow hal yar baan ku odhan la haweenkaas sidoodaba ninka hanad fariid ee haliyaya aroostee hanti gunyo idiilayo baasaboorka hong kong halna uma dhigmaayee hanfadayuu ku qaadine hablaa meel ha kaga dhicin malaha hadalkaas waxbaaba ku jira eh haddana waxaa khadka soo galay markii uu saa uga baxay indhagood siciid jaamac oo ku nool carriga norway wuxuuna leeyahay marka hore salaan guud iga wada guddoonsada gabayada dhammaantood garashadaydii kala guray mawduuca gebigii gobaad waa ku soo daray yaxye maanan gees marin gunta aan u dhaadhaco aan kala gorfeeye ma jirtaa gobaaduna waxaan uga gol leeyahay gayaan aad heshiiseen oo guryasamo ku nooloo hargeysana garaaraha galabtii ku socoto gaajiyo colaad iyo oon gubaya uu jirin inay kaa gadoontoo sheekadii ka gudubto nin gariigga joogiyo qorba joogga gaaddaa ma guunyay ku xidhanta mise waa raggii go-ay gaajaduna laysee iyagoon gabraar tegin cadowgooda cadowgooda aan garan ha yeeshee gubtahanyada mid baa iiga galac tiri jacayl aad u guda weyn go-aankiina aan helin gacmihiina aan hayn xaajadaa kasii gudub dhallinyarada gabaygiiyo garkaa nooga heestiiyo haykalow gaddaadiyo jiiftadaada gaarkaa go'shaalaan u soo gaday ha yeeshee garaadkiiyo waxaa geysatee jira guud ahaan ma raacsani ha gujaynin garashada gunta sare u sii baadh hilaac maaha galac yidhi jacaylkuna wuxuu galo ninkii goostay baa garan geerida wixii dhacay cilmi baa ku garataa gabayada salka u dhiga xaraf wada guddoonsada meesha waxbaa ka dhacay tolow gobaad maxay ragga isugu dhegaysanay mise doonisteedaa wax ka jiraan oo gabasho ayay ku jirtaa mise wax kalaaba jira bal gobaad ayaynu ka war sugaynaa toddobaadka soo socda inay dooda kala saarto
barnaamijkii hibada iyo hal abuurka ayuu ahaa waxaan filaya barnaamijkaasi in dhegeystayaal fara badan oo barnaamijkan ku xiran gaar ahaan dhalinyarada deen barnaamijkan ugu talagalay ismaaciil oo inay si weyn uga helayeen inta dhegeysanaysa ay jeclayn hal abuurkooda kusoo bandhigaana barnaamijku u furan yahay kasoo qeyb geli karaan